barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
waa maalin axada sideed iyo labaatanka bisha maarso sannada labada kun iyo koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duurnimo washingtonna saacaddu waa lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan maanta ku eegi doonno hababka ay macallimiinta luuqadda af soomaaliga dhiga ay ugu gudbiyaan ardayda aleeldum markaad dhigaysad oo raawigaas aad ka sheekaysa aleeldum albaabadu xer oon ku wada seexad onka dheedho ogaama rab alif banaadiiqa markaa gabaygaa u dhegaysid waxaa ka horeeya gabaygaa sababta u kuyimid gabadha caban cilmi hagow uu qaaday caban cilmi iyo raaga sababta gabaygaa ugu qaaday dare waxaas in ardayda kasoo sheekayso markaa uga soo sheekayso warka u dhamaysa waxay kuleeyihin macallin maanta dhan waxaa noo sheegaysa beenmiya mase run waaye kaalimihii heesaha ayaan dhegaystayaal ka marnayn barnaamijkeenna wesekadiisa qablaygu sheego qisaduwaxaniyu reebtii libahay bay
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeeya warkii caalamka tirada dadkii ay sabtidii shalay dileen ciidanka amniga maynmaar ayaa axadda maanta ah kor u dhaaftay boqol afar iyo toban qof iyadoo dowladaha reer galbeedka ay si isku mid ah u cambaareeyeen falka lagu laayay tobanaanka qof ee rayidka ahaa warbaahinta gudaha iyo ururada xuquuqda aadanaha ee kor kala socda xaaladda cakiran ee ka taagan mayanmaar ayaa sheegay in magaalooyin dhowr ah oo ku yaala mayanmaar shalay lagu dilay ilaa iyo boqol afar iyo toban qof oo ka mid ahaa dadka dhigayay mudaaharaadka looga soo horjeeda xakunka milatariga dadkaasi waxaa ku jiray caruur shalay oo ahayd maalintii ugu dhiigdaadashada badnayd tan iyo kowdii bishii hore markaas oo ay milatariga talada xoog uga tuureen dowladdii rayidka ahayd ayaa ku soo aaday xuska maalinta ciidanka qalabka sida ee maynmaar oo ku beegnayd sabtidii shalay maraykanka ingiriiska iyo midooda yurub ayaa cambaareeyey dilka dadka rayidka ah loogu geystay dalkaasi safiirka ingiriiska ee mayanmar ayaa sheegay in milatariga ay naftooda ceebeeyeen halka ergeyga maraykanka ee dalkaasi uu falkii shalay ku tilmaamay mid laga argagaxo ku dhowaad shan boqol oo qof ayaa ilaa bilowgii bishii hore lagu dilay banaanbaxyada ka socda dalka mayanmar shirkadda facebook ayaa xayirtay bogga uu madaxweynaha venezuela nicolas maduro uu ku leeyahay bartaasi sida uu xaqiijiyey afhayeen u hadla facebook kadib markii lagu eedeeyey inuu ku xadgudbay siyaasadda isticmaalka shabakadan maadaama sida ay sheegeen uu faafiyey warar been abuura oo ku saabsan cudurka faafa ee covid sagaal iyo toban maduuro waxa uu hore u sheegay inay jirto mucjiso cusub oo loo adeegsan karo la dagaalanka covid sagaal iyo toban iyadoo taasi aysan jirin cadeymo caafimaad oo loo hayo afhayeenka u hadla facebook ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay inay raacayaan qodobada ay soo saartay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o kuwaas oo sheegaya in ilaa hadda aysan jirin daawo mucjisaha oo lagu daaweyn karo covid sagaal iyo toban afhayeenkan ayaa sheegay in warbixinada khaldan ee laga bixiyo covid sagaal iyo toban aysan kaliya ahayn xadgudubyo ka dhan ah siyaasadda facebook laakiin sidoo kale ay halis gelin karto nafta bini'aadamka sida ay tilmaamayso xogta covid sagaal iyo toban ee jaamacadda johns hopkins in ka badan boqol konton iyo afar kun ayuu cudurkan ku dhacay waddanka venezuela halkaay u geeriyoodeen kun iyo shan boqol oo qof waxaana maalmihii ugu dambeeyey soo badanayay tirada uu soo ridaya xanuunkan facebook waxa ay sheegtay in muddo soddon cisho ah uu xayirnaan doono bagga madaxweyne maduro kusoo dhawaada dhegaystayaal markana barnaamijkii hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada jabuuti ee xarunta waddanka jabuuti ku soo diyaarisay sagal siciid faarax
kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada waa mar kale iyo barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka anigoo ah sagal siciid faarax ayaana idiin daadahaynaysa toddobaadkan barnaamijkeena waxaynu kaga hadlaynaa caqabadaha haysta dhallinyarada soomaalida ee hal abuurtay inay afkooda hooyo iyo suugaantooda baraan dadka kuwaas oo dhibaatooyin kala kulma waxaana barnaamijkaygala qaybgelaya cabdulqaadir cabdi jubba oo ah baradhiga qaar ka mida dugsiyada sare ee magaalada muqdisho kaasoo ay dhibaato ka haysato sidii dhalinyarada loo fahamsiin lahaa afkooda hooyo iyo weliba suugaanta soomaalida
bismillahi raxmaan raxiim isaga waa maasan tahay adiga iyo idaacadda v o a dhammaantiin waa salaamantihiin waxaan ahay macalin ama shaqadeedu waxay tahay waa macalin waxaan dhigaa maadadooyinka af soomaaliga ama suugaanta dugsiga sare waxaan ka dhigaa suugaanta ama af soomaaliga muddo na waa dhigaayo muddo kow iyo toban sano waa dhigaayo af soomaaliga ardada aan barayay marka shaqadeedu waa sidaasi
waxyaabaha aad bartid ardada maxaa kamid ah
horta ma heesto ma gabayo maxaad bartaa Ah, waa su-aal fiican ha horta markay noqoto sagale waxaa ade qofka ardayga u dhigaysa waxay ku xiranta hadba manhajka nooca manhajka uu yahay iyo wax manhajka ku qoran Eh, anagoo dhibka ugu badan aan haysto wuxuu ahaa ama manhajka naga hayso ama intaa macalin nahay eh, aan arkayo dhibka ugu weyn aan haysto wuxuu yahay ilmaha waxaan barnaa eh, suugaan isagoo afkii aqoon hadda qof isagoo afkiiba aqoon ha afki isagoo aqoona suugaantii barnaa Eh, midna dhibno naga haystaayo af soomaaliga adeegsigiisa mararka qaarkood eh, oo yarna xoogaa mararka qaarkood aada noo cusleysaa Eh, inkastoo barnaamijyada qaarkood magaalada muqdisho markaan joogno aan ka faa'iidaysano akademiyadii akademi goboleedka af soomaaliga ee aga oo xarunteeda muqdisho yaa mararka qaarkood waxay qabataa tababaro hadday macalimiintu qabataan anaga ka faa'iidaysano mararka qaarkood waxaa jirtay tababar inkastoo dawaadan aysan aan la qaban muddo laba sana aan moogna oo maleha ah, tababaro ay u qabtaan ardada dugsigii sare iyo waxaa magaalada muqdisho ka jira naadiya aqrisiga qoraada ardada qaarkood ay ku- ay ku jiraan ku midaysan yihiin marka sagale inta badan eh, bugaagta manhajka aan wax ka bixinaahi marka laga reebo sanadkan sanduugseedka hadda socda laba kun labaatan laba kun labaatan kooga manhajka cusub dowladda ee hadda wasaaradda waxbarashada soomaaliya ay soo saartay oo kii hore wuxuun wax yar ka duwan aan boondaa maahana marka laga reebo inta kale ilmaha waxaa anaga bari jirnay eh, suugaanta haddana suugaantii oon dhamaystirnayn waataan kuu sheegay canugii afkii aqoon marka sida badanna dhibka jira wuxuu ahaa canugii in gabay xifdiyo gabay loo aqriyo gabaygii loo sharxo macnihiisa la fahansiiyo siduu gabayga ku yimid abwaanka taariikhdiisa markaas waxa markaa fahansiisa marka qaar ama sheeko tusaale ahaan gabayada qaarkood sheekay ku yimaadaan Eh, tusaale ahaan, alleel dume alleel dume markaad dhigaysid oo raawigaas aad ka sheekaysa alleel dume albaabadu xer oon ku wada seexad onkadh iyo ogaama rab alif banaadiiqa markaa gabaygaa u dhegaysid waxaa ka horeeya gabaygaa sababta uu ku yimid gabadha caban cilmi hago uu qaaday caban cilmi iyo raago sababta gabaygaa ugu qaaday Eh, gabadhii raago uu doontay aabaheed eh, cilmi eh, uu- waxyaabihii uu ku rajeeyey waxyaaba uu daray waxaas in arday ka soo sheekayso marka uga soo sheekayso warka u dhamaysa waxay ku leeyihin macalin maanta dhan waxaa noo sheegaysa been miya mase run waaye marka maba fahmi karaan waxaasa marka qaarkood cilad culeys waa kala kulannaa Een, dhibka kale isaga le aadka noo haystana waxay tahay maadada markay noqotaa af soomaaliga dhibaatooyinka xoogga leh ee naga haysta waxaa ka mid a eh, manhajka ka sokow iskuulaadka waxa lagu qaataa ama fasalka dugsiga sare ee ko- fasalka koowaad dugsiga sare ama fasalka labaad fasalka saddexaad ama fasalka eh, sagaalaad iyo tobnaad iyo kow iyo tobnaad labayo tobnaad markaad dhigayso dhibka mararka qaarkoodna haystaa waxaa ka mid a xiisadda waa xiisadda ugu dambayso fasalkan waxaa laga yaabaa inuu yahay fasalka eh, fasalka toddobaadka o dhan ba inuu hal xiisa leeyahay haddana ay noqoto xiisadda ugu dambayso xiisadda lixaad ama toddobaad iskuulaadka qaarkood canug marka af soomaaliga oo awalba ilaahay aad ku barayso ood ugu dhigaysay haddii xiisada ayagoo daalay haddaa xiisada waa lasii geeyay macnaheedu waxay ka dhiganta baahasho awalba indhuhu ka dhacsana indhaha laga sii rido marka marka qaarkood akademiyada qaar allaa siiyey marka qaarkood iyo soomaali been qeybta xamar aad uga qayliya marka qaarkood qaar allaa siiyey marka waxaa jirta xitaa iskuul hadda aniga aan dhigo xataa way yimaadeen iskuuladka qaarkood way booqdeen waxay dhiirigelin jireen in af soomaaliga xoogaa la xoojiyo hadda sagale marka waxaa moodaa wax u- meel un laga soo kabaa waxaa laga soo kabaa waxay tahay eh, weli xiisada waa gadaali jirtaa laakiin macalinka ee soomaaliga dhigaahi xuquuq ahaan macalimiinta kale wuu ka hooseyn jiray laakiin hadda waxaa moodaa waayadan wacyiga wuu iska soo fiicnaaday xuquuq ahaan macalimiinta kale maadooyinka kale dhigo wuu la sameeyaa marka macalinka soomaaliga dhiga een, waxaa la oranaya waa luuqadeena hooyo dadku waa yaqaanaan ama mm, wax aqoon daro luuqada qodheedaa jirta sagale waa allah ku xafid waxba isoo xasuustay yacni markay timaadaahe eh, tusaale horta anigoo kaleeto hadda waxaan dhigaa wa- waxyaaba yaabka yaabkale waxaa ka mid a xisaabna waa dhigaa soomaalna waa dhigaa ta waa laba kala dheer midna waa luuqad midna waa maado cilmiga Eh, dadku soomaalida way dhib badan yihiin waa waxaa lagu leeyahay jubbow maxaa kugu qasbayay marka sagale waxaana soo martay eh, hadda muddo kow iyo toban sana macalin ah waxaana soo martay macalinka soomaaliga dhigaahi gunada ama mushaarka uu qaataahay inaysan xitaa ijaar dabooli karin way waxaa la aaminsanaaba dadku waxbaa waxbay moogaayeen anagu waa fahansana laakiin adiga cidaa u sheegtaa maba jirtaba A- soomaaliga waa ammaano waa af ummad ee leedahay waxaa ku duugan suu- ku jirta suugaan ummada ee leedahay dhaqan ummada ee leedahay hiddo ummada ay leedahay waa aqoonsi dhan ummad ay leedahay waa haddana dhibka darxuya marka xiisaha la qeybaha macalinka waxaa la leeyahay sagale adi maadi heblaa leedahay qofki lema qof kasta qoskiisa maadooyinka loo dhiiba marka waxaa leeyahay soomaaliya soo haree war sagale adaa english dhigtida bal soomaaligan isaga darso ku darso ha ku darso ha ku darsana dhibka jira marka wuxuu yahay ku darsa dib noo celisa annaga sidee ku dhaceysaa sagalee canig koowaad looga soo bilaabay ee laba iyo toban fasal soo loo soo dhigay ee af soomaali lasoo baraayo ee wax loo soo dhigaayo oo xitaa iska dhaaf aan hal bog warqada aan qori karin aan soomaali aan aan curin karin amaba aan akrin karin xitaa akhriska xitaa gajageja ee haysa meelaha kan meelaha laga soo dariska laga soo tuura xitaa isleeda so wax u aqrin aan la yaabeeso marka dhib marka dhibka ma la wadaagteen wasaaradda ama ciddii kale wax ka qaban karta walaahi sagale haddii wadaag wuxuu yimaadaa marka wax lagaa weydiiyo hadduu anu qof wax naga weydiisan ma arkin Eh, dhibka xiisadda naga haysa weli wuu naga haysa mushaarka xoogaa qaralaasi akademiyada dadaalada iskuulaadka qaarkood ay ka sameysay oo meelaha qaarkood ay ku tageen wacyigelin ay sameeyeen way hirgasho akademi goboleedka soomaaliga aga oo in mushaarka xoogaa sidii hore u ka fiicnaado Eh, laakiin xiisadii weli xiisadii dambe waay ilmihii weli nacaybkii wixii way ku jirtaa si kasta waxaa isku dayeysaa marka xiisadaadii inaad adiga ardada jeclaysiiso oo mar aa ku qoslayso sheeko qosla aa u sheegtid marba maanta dhan sida macalin laga raba aa u u sharaxdid inaad cashirkii wadana waa u baahan tahay inaad ardayga caniga ma- wixii jeclaysiisna waa u baahan tahay xitaa madadaalo inaad ku- markasna haa madadaalo aad dhexgeliyeysaa hiya saan maanta sheeko sheeko muhiima idin hayaa okay cashirka aan dhegaysano bal cashirkan kana waa mustaqbalkiina waajibkiina waa kan ee kan bal xoogaa toban daqiiqa ama labaatan daqiiqa aan kusoo koobno ee kadib aan liiska xaadirka xaadirinta aan yeerino oo kadib aan cashirka soo koobno kadib aan sheekaan idiha maante bal yaa dhigtaa las- ayaan loo deemal aano maanta waxay madadaalo ku wado adi marka si aa usoo dareenka u heshay Walahi ba usoo jiid u heshid markaas waxaa leedahay yahay aan aamus marka waxay gabagabada sheekada soo dhow marka halkoo sheeko waxaas haddaan inaad ugu sii xirto uga sheekaysid waayo haddana dhalinyara wax loo dhigaa waxay ku leeyihiin maanta dhan ee, macalinka dhibkan hayso sagale iyo haddaan kugu sheego macalinimada soomaaliga aad ayaa loogu dhibma waxay ku leeyihin macalin anaga kudhegsan hadaa u baahan tahay jacaylka iyo waxyaabaas nooga sheekeey oo se jacayl war waxaan idinkala dagaalan jacaylka ku ka jacayl waa muhiim jacaylka waqtiisa uga tegaysaan wa- anagu xigmada idiin haynaa markas sabuurda waxaan ugu qoraynaa ee, marka hore waxaan leenahay waxbaro shaqayso kadibna guurso marka waxaan qey- qeybta saddexaad lugta saddexaad oo taama dhawey taa hadda naga daaya hadda yaan gaarne ee, sheekooyin kale aan ka sheekaysan doonaa oo dhaqankii waxaasaan idinkaga sheekeyn doonaa bal aamusoo suga oo horta bal xiisadii dhegeysta marka waxaa moodaa maamulka intay yimaadaan afka afkiina waayo aamusa xataa ma dhegeysa marka qaarkood waxaa isin soo gashantaa xanaaqda waxaa leedahay raalli ahaada xiisadan waa afkeennii cid noo dhaantaa ma jirto haddii isaga la waayo annaga soo magaceenna wuu dhumaaya si magaceenna uusan u dhumin waa in afka annaga ilaashanaa dadnimaduna ma aha inaad maadooyin kale aad libaaxyo ku tihiin sax ma ahee inaad afkiina sax ku tihiin maadooyin kalena aad caawin u heli kartiin saas ayaan tiraan marka xagga inaan sagale marka inaan waxle isku bobowsido iska oo tuugmo tuugmo ku dumahe aaday noogu adag ad goormaad marka adig qudhaada kugu dhalatay inaad dadka af soomaaliga barto gaar ahaan suugaanta soomaalida
hay aniga horta taqasuskeyga jaamacadda waxaan kaga baxay eh, education feeska si xisaab Eh, dhibkan hayse wuxuu yahay soomaaliga waxaa lagu dhigaa maadadan qofkaani wuxuu yidhaahdaa jacayl qof maa jacayl maadada u qabto kow way dhici kartaa inaad ku dhigtid ilan shahaado meel laga soo looga soo qaataa ma dhowo waxaa ugu dhow qof dhigaayo waxaa ugu dhow dadkan literatureka ama luuqadda soo barto kataa ugu dhow marka maba jirtaba Eh, haddee haddiiba ku darsa aan la iigu dhiibin marka eh, waxaan ku fikiray oo waxaan niidda iska dhahay eh, wix way sii dhumaayaan markii hore soomaaliga dadka iska jeclaan ahay fiiska xisaabaan ku shaqayn jiray labada kun iyo kow iyo tobankii iyo tobankii aan shaqo bilaabay tobankii kow iyo tobankii laba iyo tobankii aan jaamacadda uga baxay saddex iyo tobankii afar iyo tobankii waxaan dhigaya fiiskasi xisaabta kadib waxaa ii soo baxday inaan af soomaaliga dhinacan kaga soo darso maadaama suugaantii iyo wixii aan xoogaa fahansanahay markaasaa waxaan codsaday in maadada fiiskiska la iga qaado oo soomaali la iigu soo daro marka saasaa maamulka iga aqbaleen oo saas la iigu soo daray marka saas marka waa habuul waa hal abuur adigu aa la imaata Aa, anaa marka jeclaystay marka waxaa- anaa waxaan u gartay waan u fahmay inaan afkayga halkan fursad ay ii tahay aan wax ku badbaadin karo laakiin baxraan ku gala wa- wa- waa- waa waa ku badbaadin waa ilmihii waa- waa jeclaysiintoodii iyo dhegaysigiisa waxaa ku gaari kartaa intay caabooyin xiisad u heshay way ficnaan lahayd haddii la waay xiisada ugu dambaysa jirtaa xiisada ugu dambaysana in wax laga dhegeysta sida badan waa iska adagtaa way dhib badan tahay ma jiraan macalimiin adigoo kale ah oo oo jecel een, luuqadooda hooye inay si aduu jeceshoo kale u horumariyaan oo haddana caqabadahaas oo kale ay haystaan
caqabadu wayna wada heesaaba inaan luuqadii dhigna anaga dhammaanteen waa jecelnahay caqabadeyna ee dhammaan inta aan kuu sheeg caqabada way wada jirtaaba luuqada in la dhigo oo dadka afkii la fahansiiyo afkii la baro way jirtaa laakiin marka qaarkood waxaa dhici karto macalimiinta dhigayso way jirtaa macalimiin qaarkood oo dadaalay oo aad af soomaaliga ugu dadaal way jiraan laakiin badanaa macalimiinta dhigayso waxaa aad ugu yar waxaa aad ugu yar ee aqoonta ay u leeyihiin ama haddii kale macalimiinta qaarkood waxay sameeyeen wax la yidhaha dadaalo inaad soo cashar diyaarin sameyso cashirka aad soo diyaarsato caawa wixii qaamuus ama erbixino aad raadin karto oo cashirkaa ku jiro inaad soo diyaarsato saa biri ku timaadaana ayadna waa yar tahay macalimiin isxilqaam way jiraan inta kusoo waxaan ku dhaha war jubbow warhaye war buuga ma haysaa guriga ma joogta beesheble ima wabadahay erheble maxaa laga wadaya qof dadaala laakiin dadaalka waxoogaa waxaa moodaa macalimiinta inuu waxoogaa si u yaryahay waxyaabaha qaarkood arday dib u dhigaan ayadaa taasaaba kow ka ahba oo taasaa ka mid ah
Een, waxaa tahay sugaantan sugaanta sugaanta een, adiga qudhaad sugan yahan baa tahay
haa ee, su- markay noqon tahay suugaantu way sii kala duwan tahay aniga ee, waxaan sameeya waxay tahay suugaanta waxaan loo yaqaano sharabka Ee, midna way jirtaayoo dadku qofna waa abwaan oo hal abuure abwaan waa da- odaga weynka iska dhaafa qof waa hal abuur ama hal abuur gabayo sameeya ama suugaanta noocyada kala duwan sameeya qofna waa diiwaan oo suugaantii dadka kale ay sameeyeen uu xifdisan yahay Ee, waxaa laga yaabaa aniga inaan ugu yaraan markay ugu yartahay aan waxba waxay- gabay ma xifdisan markaan iraado inaan laba boqol laba boqol iyo konton ilaa saddex boqol ku dhawaad waxa aan gabay aan xifdisanahay oo marka diiwaan waa laakiin gabay suugaan gabay ma sameeyey laakiin waxaan sameeyay wax la yihahdo waxaan ahay laashin shirib wax la yihahdo shirib kaasaan sameeyaa marka ee, laakiin hadda gabyaa oo suugaan sameeyo gabya ama gayaarshi iyo waxaasi midna maaha waxaa tirs saddex boqol ku dhawaad gabay soomaaliya xafidsan tahay see u xafiday waxaas la gooy ee way jirtaayo waxaa jirto ee sagale markay timaadahay markaa tahay macalin soomaali oo suugaaniga markay timaado yacni waxaa jirto ee wax suugaantu lugaha ama qeybaha laga gabyaahay way way way way fara badan yihiin yacni calaacalka inaad wax ka ogaataa u baahan tahay digashada inaad wax ka ogaataa u baahan tahay ammaantii inaad wax ka ogaataa u baahan tahay marka si wax dhammaystir aan u haysataa waxaa ku xifsa waxaa fiican waxaa waxaa wanaagsan marka marka qaarkood inaad gabayadii iyo suugaantii heys hadda waxaa malaa ma aqaano diiwaanka sayid maxamed cabdullahi xasan waa boqol iyo labaatan iyo waxoogaa inuu yahay saddex inuu yahay aad uma hubo laakiin ah, hadda waxaan ku wadaa inaan eh, eh, asiga aan xifdiyo oon diiwaanka inaan korka xifdiyo aan isku dayo Eh, diiwaanada qaarkood yaryar aan hayo kaleeto hadda diiwaanka siinle iyo kaleeto qayb kamid waa bilaaba xafidayay deeliyada kale waa haysa wixii buug markaas aan heli karo waxaan isku dayna suugaanta ku qoran inaan sii xafido berri haddii b- ama meel kale aan waddan kale ama meel kale aan imaado si dhaqankeygii afkeygii suugaanteedii wixiyga aan uga sheekeyn karo marka hadba xaaladda la taagan yahana inaan wax uga sheekeyn karto marka gabayada waxay kugu qasbaysaa maalin calaa cala raadi maalin inta ka raadi wixii marka maalin maalin inay kuu dhiibto xagga aad kasoo baadgoobtid marka haddaanba fursad ahay meel fadhiyo oo waxaan isku daya inaan gabaya aan waxaas akhriyo Een, gabayada statekook kale kuwa ugu jeceshahay
wallaahi ee aniga waxaan aad gabayga markay noqotahay qof kastaaba haa may haa markay noqotahay ee, kuwa yacni sayid maxamed cabdulla xasan abwaanada waxay kala ahayn horta ma ogtahay suugaanteena yacni marka gumaystaha waddankeena uu yimid horta ka hor ee, ammaanta geela iyo gabdhaha iyo gamaanka iyo waxyaabahaas iyo ammaanta iyo iyo jacaylka iyo waxaasa laga gabi jira marka waddankan gumaysiga u yimid waxaa soo kordhay suugaanteen suugaan cusbaa kusoo korortay oo la yidhaahdo gumaysidiidka waddan jacaylka oo abwaanka hadduu sameeyo gu- suugaan ka hadlayso gumaysi ka hadlayso hadduu kuu sameeyo waxaa halkaa ka fahmaysaa ama dhibaatooyin gumaysi markuu ka sheekeeyo qiimaha waddankaa fahmaysaa haddii qiimaha waddanka lagaaga sheekeeyo dhibka gumaysiga fahmaysaa waxaan aad ugu jeclay suugaanta eh, ka hadlaysa eh, ama hadday noqoto ama eh, ha lagu digto gaalba ha lagu digto nin eh, la dila ha lagu digto wax ka hadlaya wadaniyadda ama gumaysi iska celinta ama eh, istaawinta awoodda iyo xoogga istaawintaan jeclahay tusaale marka yidhahda ee adaa koofilow jiita aan duniba joogayna adigaa jidkii lagu waca jimcila'aaneede jahanamo la geeyo haddaad aakara u jahate nimankay jannada ku cawar bay jara insha allahe jameecooyinkii haddaad jawhartiga aragto sidii aabbahay kuu jarrabay mari jawaabteeda waa aadan ugu farxay waxaan is leeyahay war nin kastoo kuu sawirmaysaa ah, kuusa ninka soo wadanka soo maagaayo haddaa intaad naqsi soo saas loo gabiyo xogta jawaabta lasii ogaan lahaa wargoa ficnaa inkastoo aniga laakiin maadaama aan islaam nahay digashada xoogaa gabaygas waa digasha la yihahdaa aniga xoogaa digashada saas nooguma badno Eh, aniga markaan dhalayna mogta waa naloo soo duceeya kii dalkiisi dadkiisi diintiisa anfaca waaye dalkiina wuxuu kaaga baahan badbaado dadkii bad waxay kaa badbaadeen diintii waxay rabtaa badbaadeen rabtaa dhinaca kasta marka waxaa waaye waxay kaa rabaan
barnaamijkeena hibada iyo halabuurka dhegaystayaal toddobaadkan waa nagayntaa waxaa barnaamijka marti iigu ahaa cabdulqaadir cabdi jubba oo ah baradhiga suugaanta iyo afka soomaalida waxaana barnaamijka idiin daadahaynaysay anigoo asaga siciid faarax tani intaynu mar kale kulmi doonno haddii alla ogolaado ammaana alla
aaday u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka inoo soo jeedisay haatanna xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownee kulamo ka tirsan isreebreebka koobka adduunka ee sanadka ka ay wadamada qaaradda yurub ugu soo baxayaan ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan tartankaasina caawa la ciyaari doono haddii aan ku horreyno kulamadii xalay la ciyaaray xulka ruushka ayaa laba gool iyo gool uga adkaaday xulka sloveniya montenegro waxa ay afar iyo hal uga adkaatay xulka gibraltar kroatia waxa ay hal iyo eber uga badiyeen xulka qobros halka turkiga oo marti ahaana uu xalay saddex gool iyo waxba ku garaacay xulka norway oo calaamada casaanka ah laga qaatay xulka turkiga ayaa toddobaadkan gaaraya guushoodii labaad kadib markii ay soo garaaceen xulka netherland oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kuwaas oo ay ku garaaceen afar gool iyo laba gool xulka belarusna waxa ay afar iyo laba uga badiyeen xulka estoniya oo mid ka mida ciyaartoydeeda uu calaamadda casaanka ah ka qaatay netherland waxa ay labiyo eber uga badiyeen xulka latviya halka ireland oo gurigeeda joogtana gool iyo waxba guuldaro ah ay kala kulantay xulka luxemburg jamhuuriyadda jagna waxa ay barbaro hal iyo hala isla dhaaf waayeen xulka biljam oo qaab ciyaareed cajiiba ku jira slovakia waxa ay barbaro labiiyo laba isla dhaaf waayeen xulka malta halka sidoo kale xulka bortuqaalna ay barbaro labiiyo laba isla dhaaf waayeen xulka serbiya oo mid ka mid a ciyaartoydeeda uu calaamadda casaanka ah qaatay kulamo kale oo ka tirsan isla loolanka loogu jiro usoo bixitaanka koobka adduunka oo marka la gaaro sanadka lagu qabanayo dalka qatar ayaa caawa la ciyaarayaa iyadoo xulka koobka adduunka difaacanaya ee faransana ay u martini doonto xulka kajikistan denmark waxa ay soo dhoweyn doontaa xulka moldova georgia ayaa ku aadan xulka sbein halka albeniya ay martigelin doonaan xulka ingiriiska armeniya iyo iceland ayaa iswajahi doona halka rumeniya iyo jarmalkana ay fooda isgelin doonaan austeria waxa ay la ciyaaraysaa xulka for iceland halka switzerland ay la ciyaarayso xulka lithuania bulgariya iyo itali ayaa isku aadan san marino waxa ay la ciyaari doontaa xulka hungari ukraine iyo finland ayaa madaxa isgelin doona halka nord macedonia ay la ciyaari doonto linteston ukraine waxa ay fooda isgelin doonaan xulka finland halka waqooyiga macedonia ay la ciyaari doonto linteston israel iyo scotland ayaa iswajahaya halka kosovo ay martigelinayso xulka sweden ciyaarta u dambaysana waxa ay dhex mari doontaa xulalka poland iyo andora wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
markana dhegaystayaal ku soo dhowaada heestii uma qalantid caashaqa iyo cumar sholli wesekadiisa qablaygu sheego qisaad waxaaniyu reebtii libaahay bay la qaadanaysay asiyo baxrigu abuurto qol baad igelisaadiguna qasqaasiyo baxrigu abuurto qol baad igelisee qalbigagun baranban gurdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqa qalbigagun baranban gurdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqa inaad quusanayso qof kale tidhacdewuxuu qoray ilaahbaa raadkii la qaadaa cindigayga kuma qabin inaad quusanayso qof kale tiracdee waxaan qoslayaa dharaartii qiyaama alla ii garqaadi hana waxaan qoslayaa dharaartii qiyaama alla ii garqaadi qalbigagun baranban quruxdaadi igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqa qalbigagun baranban quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqa holkeeni jabisay waan qayla dhaansho baliyada jacydhegaystayaal intaa ayaannu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddii duhurnimo oo idinla socodsiinayeen nuur xasan nuur iyo anigoo ah faarax maxamed cali tan iyo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo holkeeni jabisay waan qayla dhaansho baliyada jacaylkana wadaadada qur'aankiyo culummada qiyaasta leh daawa wayga quusteen wadaadada qur'aankiyo culummada qiyaasta leh daawa wayga quusteen qalbigagun baranban quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqaqalbigagun baranban quruxdaadi raaco naftaa igu ka qasbayse umaqalan jira caashaqa